wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan looga hadlayay xuquuqda siyaasadda dumarka ee dowladaha hoose waxaa ka qayb galay kulanka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ururka haweenka gobolka ururka dhalinyarada iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah ee magaalada kismaayo xasan cabdi guure guddoomiyaha gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey ahamiyadda kulanka maalmahanba dooda ay noo socdaysa aada ogeedeen haweenka ku saabsan oo ah in haweenka laga qaybgeliyo siyaasadda dalka muddo hadda maxaamayn laba wiig saddex wiig laga joogo ka hor halkanaan iskugu nimid wixii inoo socday waxay ahayd dood aad haweenku soo bandhigeen oo ahayd in laga qaybgeliyo siyaasadda dalka iyo mataqaanaa wax kasta oo la qabanayo in dumarka laga soo qaybgeliyo dooda oo haweenku ay soo jeediyeen islamarkaana ay maamulka iyo dowladda ay mataqaanaa xafiisyadeedu in howlahaas laga bilaabo ololo noocaas arrinta maanta waa arrin daba socota arrimahaas oo wasaaradda arrimaha guduhu ay soo qaban qaabisay oo ku saabsan in haweenka laga qaybgeliyo howlaha socda si sidii looga qaybgelin lahaa lana dhegeysto hadde wixii ra'yi ee mataqaanaa ay iyaga dhexdooda soo soo jeediyaan si hawshaa loo xoojiyo ayaa horta shirkan maanta uu ku saabsan yahay la iskuunayaa cali cariis xasan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa ka waramay waxyaabaha ugu qorsheysan wasaaraddiisa ka qaybgalka siyaasadda doorka haweenka waa kulan sida aan ognahay laba maalmood ah oo lagu baranayo qaabkii aada maaragtay ugu diyaargaroobi lahaydeen in aada maaragtay ka qayb gashaan dhismaha dowladaha hoose wasaaradda arrimaha gudaha waxaa u qorshaysan lixda bilood ee nagu soo aadan in ilaa markay u yar tahay saddex degmo priority shan baa noo ah laakiin lixdan bilood waa suuragal inaan shantaba ay noo suurageli kari weydo meelaha badan baa waxaa ka jiro maaragtay conflict siyaasadeed marka inta laga heshiinhayay inay labada laba degmo ay dib nooga dhacdaa dhici karto laakiin saddex degmo ayada waa lixdan bilood waa la dhisahayaa sharciga dowladaha hoose ee wasaaradda arrimaha guduhu diyaarisay waxaanu amudmanti ugu sameynay kuma caddeen haween haweenka kootada ay ku yeelanayaan maaragtay golaha deegaanka keliya uun awal waxaa ku qoraa in ay haweenku ka qaybgalahayaan dowladaha golahayaasha deegaanka marka kuma ay fileen sharcigii amudmanti baan ku samaynay waxaan nidha waa inay boqolkiiba soddon ay haweenku ku yeeshaan sharcigaasaa yaallo sidaad uga qayb qaadan lahaydeenna idinka baa laydinka rabaa inaad isku abaabushaan in aad boqolkiiba soddonka qaadataan idinka oo maaragtay aan baryaynin inaad qaadataan